bismillaahi raxmaan raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhegeystayaal saaxiibyaal meel walba aada joogtaan iyo sida maqalka iyagu uu idiin soo gaarayo wacan waxa aad kusoo dhawaataan barnaamijka dhalinyarada oo aad dhegeysataan toddobaadkiiba mar xiliyadaani oo kale anigoo cabdifataax axmed ah ayaa toddobaadkani barnaamijka saaxib yaalla idiin soo jeedinaya idina daadihinaya marka leh waxa aad kusoo dhawaataan barnaamijka dhalinyarada toddobaadkani saaxib yaal waxaynu diiradda ku saaraynaa isla markaasina aynu ku falanqeyneynaa barnaamijkayaga xuska maalinta laba iyo tobanka bisha agosto oo toddobaadkii tegay lagu qabtay magaalada tani johar sidee bay dhalinyaradu u arkaan howle intee la eg ayaa maamulka iyo kan dhalinyarada iyo ururada dhalinyaro iyo guud ahaanba wasaaradda dhalinyaradu kasoo galay in la sameeyo dabaaldegii quruxdu badnaa ee maalmaha dhalinyarada dunida labaiyo tobanka bisha agost markii ugu horeysayna muddo toddobaad ah looga dabaaldegayay magaaladan heeso hidda iyo dhaqan ciyaaro kala duwan ayaa lagu qabtay magaalada tani johar waxaana si weyn uga soo qaybgalay qeybaha kala duwan ee bulshada haddaba dabaaldegyada toddobaadkii tegay ee maalimaha dhalinyarada dunida waxyaabihii lagu soo bandhigay iyo sidii ay dhalinyaradu kaga qayb galeen iyo sidoo kale wareysiyo aanu ku wareysanayno dhinacyada ururka dhalinyarada gobolka shabeellaha dhexe oo qabanqaabada qayb ka ahaa guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta degmada tani johar oo ahayd halka laga soo abaabulay tartamadan ayaan diiradda ku saari doonaa inta aad maqlaysaan barnaamijka dhalinyarada ee toddobaadkan saaxib yaal balse khadar yar oo adeega bulshada ah
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
aynu qadarkaasi yar ee adeega bulshada halkaasi kaga nimaadno labaiyo tobanka bisha agosto ayaa loo dabaaldegaa maalinta dhalinyarada dunida toddobaadkii tegey mashraxad aada u weyn ayaa lagu soo bandhigay magaalada tani johar waxaa la qabtay tartan kubadda cagta ah oo loogu magacdaray tartanka toddoba iyo toban sanjirada waxaa la qabtay toddobaadka bandhiga fanka kaa oo wadooyinka waaweyn ee magaalada iyo dariiqyada lagu soo bandhigayay ilaa maa muddo toddobaad ahna johar looga dabaaldegayay munaasabadda sida weyn loo soo agaasamay ee toddobaadka dhalinta ee labaiyo tobanka agosto iyo howlihii ka galay ururada dhalinyarada iyo wasaaradda dhalinyarada ayaanu ka wareysanay guddoomiyaha ururka dhalinyarada ee gobolkani shabeellaha dhexe marwe fartuun aadan xiifow guddoomiye waxaa laga sameeyey johar bandhig faneedyo oo hablo iyo ragba ay sameynayeen hidda iyo dhaqan ay soo bandhigeen toddobaadkana si weyn loo dareemayo saasaanta dabaaldega oo ka hor ka duwan sidii hore sanadihii hore labaiyo tobanka agosto bandhig faneedkaasi qaabkeed ugu talagasheen ilaa muddo intuu socon doonaa aadaa umahadsan tahay annaga bandhigan koodu waxaan ugu talagalnay maalmaha dhalinyarada adduunka isdhexgalka nabadda dhalinyarada waa aan ugu gol leenahay inaan maalmahan ku weyneyno maalinta dhalinyarada adduunka waxaan soo bilaabnay ciyaarihii hidihii iyo dhaqanka qaybahooda kala duwan haddee noqoleed dhankii dhaantooyinka haddee noqoleed ciyaaraha magaalada laga ciyaara sida kabeebeyda maxayto sida waxyaabo kaleento aad u tiro badan xarag jiidkiioo kale oo hadda qeybaha noo dhiman ay ku jiraan soo marka bandhig faneedkana wuxuu qeyb ka yahay in dhalinyarada madadaalo ay u noqoto in nabadda iyo isdhexgalka qeyb weyn ay ka qaataan waad arkaysay sida ay bulshada isugu soo baxeen sida ay u rabaan in dadka ay helaan waxyaabahaasoo kale waxay qeyb ka tahay horumarada deegaanada kusoo manaha dadka ay ka faa'iidayaan in dowlad wanaagga iyo dhalinyarada inay baahi badan u qabaan gabdhaha haweenka kulliba waxaa waaye wax aada loogu baahnaa maxaa ugu baaqi lahayd dhalinyarada soomaaliyeed ee jowhar ku sugan si maalmahan ay uga qayb galaan dabaadegyada socda waxaan uga baaqayaa waxaa jirta horta maalmaha dhalinyarada adduunka waa kowda agost ilaa labaiyo tobanka agost ay ku eg tahay inkastoo sanadihii hore aan samey jirnay in maalinta kowda agost bis labaiyo tobanka agost bis aan xusno laakiin sanadkan ay ka duwan tahay oo aan kusoo darna qeybo badan haddee noqon hidihii dhaqankii dhaantooyinkii qeybo kala duwan sboortiskii waxaan ugu baaqayaa dhalinyarada reer jowhar iyo guud ahaan dhalinyarada reer hirshabeellaba inay qeyb ka qaataan nabada isdhexgalka nabadda oo ah maalimahan oo kale markastoo nabadda loo baahan yahay isdhexgalka dhalinyaradaba laakiin maalmahan oo kaleenta in ay maalin u gaar ah inay noqoto ay qeybna ka qaataan horumarka iyo dhinac kastaba oo dalka iyo dadka wax u taraya waayahay guddoomiye magaalada jowhar waxaa ka socday tartan aada u xiiso badan magaalada iyo dhalinyaradana aada u soo jeediyey in ay wasaaraddii iyo ururadii dhalinyarada ay dib u fiiriyaan suurtogeliya tartankaas marxalado kala duwan uu soo maray ujeedka tartankaas loo qabtay bal nooga warbixin waa mahadsan tahay ujeedka tartankaas loo qabtay horta wuxuu ahaa in isdhexgalka nabadda ee dhalinyarada in kor loo qaado soo marka in dhalinyaradii ay isdhexgal sameeyaan in ciyaarihii afarta xaafadood ee magaalada jowhar in sideed kooxood ee kasoo baxday waxaana ugu gol leenahay in dhalinyarada inay isdhexgalaan dhalinyarada in maxay hato baahina ay u qabaan oo sportiskaas ay jecel yihiin dhalinyarada boqolkiiba toddobaatan iyo shan soo marka in waad arkayseen sida ay isugu soo baxeen dadkii dhalinyarada ahaa ee aadna ugu danaynayeen keliya kuma ekaa doonto ilaa iyo maalmahan oo lagu xusaayo maalinta dhalinyarada adduunka laakiin waa wax aan sii wadi doono in dhalinyarada ay qeyb ka qaataan isdhexgalka bulshada tamar badan ay ka heli doonaan dhalinyarada saas darteed waxaan rabaa inaan halkan ugu mahad celiyo wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha iyo hay-adaha i o m iyo bahwadaagta oo naga taageeraya qabsoomidda maalmaha waxaa qabateen sanadkan dabaaldega labaiy tobanka agosto oo ah kii ugu quruxda badnaa oo aada soo bandhigteen tartamo kala duwan kubadda cagta ah tartamo ciyaareed caadi ah hiddo iyo dhaqan ah kuwa gabdhaha ay ka qayb galayaan haddaba maalmahan iyo dabaaldegyadan howl intee la eg ayaa idinka gashay waa mahadsan tahay maalmahan iyo dabaaldegan waxaa naga galay howl aada u weyn hooshaas oo ah qabanqaabadii isku aadkii in kooxihii laysku aadiyo hadday noqoleed hidihii dhaqankii iyo dhankii sboortiskabo soo waad dareemi kartaa shaqa markii la qabanayo waxay u baahan tahay juhdi waxay u baahan tahay waqti waxaa aada noola shaqeeyay guddoomiyaha sboortiska degmada jowhar oo aada iyo aada qeyb weyn ugu qaatay in dhanka sboortiska uu naga hagaajiyo waxaa kaleentoo qeyb nagala qaatay kooxda hidaha iyo dhaqanka haddee noqoleed dhaantooyinkii iyo hidaha iyo dhaqanka kaleento ciyaarihii magaalada laga ciyaaro soo intaas isku aadiskeeda waxay ahayd waqti badan inaan gelinay marka waxaana kasoo baxda faa-iido aada u fara badan oo bulshada siday baahi ugu qabaan in loo qabto tartamada noocan oo kale korna loogu qaadayo quruxda magaalada iyo bilicda magaalada waxaa ognahay magaalo markii ay ka jirto horumarada waxaa lagu dareemi karaa sida ay u socdaan ciyaaraha iyo sida ay u socdaan hidaha iyo dhaqanka iyo dhaantooyinka iyo mar kastaba bilicda magaalada waxaa laga fiiriyaa waxyaabaha ka socdo saas darteed juhdigeena iyo dadaalkeena kuma khasaarin waad arkaysaa sida aan u xusnay oo quruxda badan laba iyo tobanka agosto lamana soo koobi karo dhalinyarada maxaa ugu baaqi lahayd maadaama bandhig fiican aada u sameyseen si ay ugu diyaargaroobaan sanad walba sidaan oo kale dhalinyarada waxaan ugu baaqayaa mar kastaba waxyaabaha oo horumarka ah inay ka shaqeeyaan in maalmahan oo kaleentana maalmaha kale ay ugu doonaadaan ay si fiican isugu soo baxaan sida fifteen may shan iyo tobanka may oo ah maalinta dhalinyarada soomaaliyeed sidaan kor ugu qaadno oo kale waxaan ka mid nahay dhalinyaradii adduunka oo maxay ahayt qeyb weyn aan ka nahay maadaama dhalinyaradii adduunka aan qeyb ka nahayn in aan maalmahan oo kale aan u diyaargarowno guddoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka shabeellaha dhexe fartun aadan ayay taasi ahayd oo aynu su-aalo ka weydiinay aragtiyaha guud ahaan ee toddobaadka dhalinyarada ay dabaaldegeen iyo sababaha loo soo unkumay iyo sidoo kale howlihii galay in la qabto munaasabadda quruxda badneed garoomada magaalada ku yaala oo ah xasay kumari iyo sidoo kale shongale stadium ayaa ahaa toddobaadkii tay kuwa si weyn loo soo buux dhaafiyo iyadoo arrinkaa looga faa'iidaysanayo ayuu xiriirka dhalinyarada magaalada tani johar waxa uu codsanayaa ama wadalbanayaa in dayactiro lagu sameeyo garoomada maadaama dabaaldegyadii sanadda ee ku aadaneed laba iyo tobanka agosto ee maalinta dhalinyarada ay ahaayeen kuwa bilic wanaagsan soo bandhigay dadweynuhu una baahan yihiin garoon qurux badan oo ciyaaraha ka qayb qaata waa ku dhawahay asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu waxaa sharaf weyn ah in maanta ay ii casuumeen reed haysnaay anigoo ku hadlaya magaca guddoomiyaha xiriir kubadda cagta ee degmada jowhar ahna cabdulaahi xuseen sheekh sida dadka ay yaqaaneen cabdulaahi zeyn aadaa umahadsan tahay jowhar wuxuu leeyahay laba garoon oo lagu kala magacaabo waxaynu ku leeyahay labada gidi horseed iyo antawadaag shongal stadium iyo xasi kumar stadium labada laba garoon oo ayagana oo qadiim eh waaye laakiinse aad iyo aaday u dayacan yihiin labada garoon midkan hadda oo shongala usoo dhawaaya xilligii birsameedkii maxamed dheere loo sameeyey meel v i b oo yaris waxaa kaleento loo sameeyey kuraas oo hal qayb ah iyadana haddana aaday u burburtay oo dadkii waxaa loo waayey dad dadkii ka celiya loo waayey ilaan soomaalida waa iska taqaanaa meeshii dad oo laga waayo inay aad ugu mashquulaan ama ay billaqaystaan v i b dii hadda lama yeri kor xataa ma saarna qolkii oo isagana oo dadka dariska oo labada koox ku kala bedelinayeen asagana sidoo kale albaabka ma saarna lama yerigiina ma saarna waa waa adayga dabeel iyo ciyaal weeraha ka qaadeen waayahay garoomadaas marka aad sheegtay in ay dayacan yihiin ciyaaraha marka lagu qabanayo dhibaatooyinkaad kala kulantaa maxaa ka mid ah aada umahadsan tahay garoonka hadduu hadda aan u joogno xeyndaab ma noo laha ciyaaryahaanka hadduu ciyaaryahaan ciyaaryahaan xataa hadduu khalad uu galo wuxuu leeyahay meel uu ku baxsado ilan asaga waa diyaarsan yahay askariga ma diyaarsana booliska ma diyaarsana ilan booliska noola shaqeeyo oo talibashiir aad noola shaqeeyo booliska markaasi uma diyaarsana ciyaaryahanka hadduu khalad sameeya xataa inuu fagsado ciyaal weerada sidoo kale ayagana in ay waxay sameeyaan inay wax ay ku tuuraan garsoorka iyo inay wax ay ku tuuraan dhankaasi webiga aadaan garoonkan shongala marka lagu ciyaarayo webigaas ay ordaan dhinac buulama keenayo ay ordaan ayagana
waayahay midka kale oo asagana xasiga ku maari ka waran asagana dhibaatooyinka ka yimaada markay kulamo ka jiraan aadaa umahadsan tahay waa su-aal muhiim ah iyadana xasiga ku maari asagana wuxuu ku yaalaa xaafadda horseed iskuulkii dugsiga hoose dhexe sare horseedoo ku ag yaalaa waa asagana mid qadiimi ah asagan dhibaatada weyn ugu qabno hadda waxay tahay dhankan oo waqooyi waxaa noogu aali jiray asagana webigii oo hore isnaay buur weynaa noogu aali jiray buurkaas hadda horna ku aali jiray hadda buurkii oo dhan waa caradia laga qaatay meeshaasna goodihuda ololaba aan noo haya isagana waayahay ugu dambeyn si loo helo isbeddel la taaban karo dhanka garoomada ah marka koowaad maxaa soo jeedin lahayd oo aad is leedahay garoomada ugu baahan yahay soomaalida waxay tirahdaa room hal maal laguma dhisin dadka reer johorna waa dad sportsiga aad u jecel waxaan ujeedinaa bulshada reer johor iskaashato ma kuftaan maqli jiray waana sax eray ah saxe inaan dad hay-ad iyo waxaan waxaan ka sugan waxay dhahaan qoraansho aruurta bulac wejiidaaye bulshada afarta xaafadeed johor iyo nawaaxigeedaba waxaan usoo jeedinaa talo ah in aan gacanta isqabsano oo garoonkii annaga aan dhisano ugu yaraan xataa wareegi waa sameyn karnaa hadduu ilaah yiraahdo
hay-adaha maxalliga ah kuwa sida gaarka ah loo leeyahay iyo kuwa dowliga ah iyo wasaaradaha ayaguna maxaad kactusinaysaan maadaamaad tihi xiriir kubadda cagta aadaad mahadsan tahay sanadkan sanadka hore tubta nabadda noo timid oo ayagana ballanqaad noo sameysay waa dhagax dhignay hadda waxaan ka codsana hadda waxaan hadda koobkan hadda uu socda afarta xaafadood ayuu ima ay maalgelinayso iyadana waxaan ka codsanaa mar labaad iyo mar saddexaad hay-adaha dhan inta aan aqaanin inta aan aqaaninba waxaan ka codsanaa anigoo ku hadlaa magaca guddoomiyaha xiriir kubadda cagta ee degmada in ay labadii garoon ama midkan oo shoongale ku yaalin wadaag inay noo dayactiraan ama ay noo dhisaan xataa ugu yaraan waa inay xeendaab ay noo sameeyaan roogga macmalka anaga iska soo gadan karnaba
intaas waxaa waaye dhismaha garoonka iyo howlihiisa dhalinyarada ciyaartooyda ah si wax badan loogu bedelo nidaamka ciyaaraha maxaa ugu baaqi lahayd oo ku aadan dibashiliinka iyo nidaamka ciyaaraha
horta maamulka degmada waxaan ka codsanaa maamulka degmada asagana waxaan ka codsanaa lix afar bil kadib afar bil kadib sanadkii waa afar mar saddex mar in koob la qabto ayagana taas waxaan waxaa lagu badbaadaa ciyaal weeradii inay meesha ka baxdo ilmihii oo ciyaal garaawada meesha ay ka baxaan ilmihii hadan oo ayakan oo caseeyaha inay meesha ay ka baxaan sportsiga inaan ku mashquulino oo si habsami leh degmadii uga socdo ilaan waxaa lagu yaqaano waa sboorti haddana ma hayan maalmahan ugu dambeeyey sboorti waxaa hore u qaatay leeyihiin odayaashii shoongala hore u qaatay sboorti wil waa yaallaa ma qaadin shoongale si keligiisaa baxay laakiinse annagaa wax qabsala degmada iyo gobolkaba waxaan ka codsanaa ayagana in ay nola shaqeeyaan si aan ayagana ugu mashquulin siyaasadda ay u gelin sboortiska waa isdhexgal bulsho far kaliya fool ma dhaqdo ilaan fiishay bixisaa oo keliya dhalinyarada ayaga waxaan codsanaa in ay anigana dhowr marna waan raadiyey inay kulamada ay saan u badiyaan ay ciyaartooyda cuslaatay ayagana sidoo kale waxaan ka codsanaa inay ila shaqeeyaan shongal waa loola shaqeyn jira anan ila shaqeeyaan ku codsanaa dhalinyarada cuslaatay iyo kuwa hadda oo kasii tagayaba jiilkan hadda soo socda si aan wax ugu qabano in wax laga sheekeeyo jiilkan hadda joogo si ay ayagana jiilka ka dambeeya wax aga sheekeeyaan ayagana dhalinyarada aan ku codsanaa iyo dhalinyarada cuslaatay guddoomiyaasha inay si fiican ila shaqeeyaan ilaan qof waliba waa waa ogyahay ninkii wanaagsan iyo ninkii aan wanaagsaneen qof ciyaaryahaanka akhlaaqda lahayn waxba kuma taro ciyaaryahaan laacib e aqlaaq hadduusan lahayn gurigii hooyadiisa iska joogo waxaa noo fiican mid waxba aan aqaaninoo damiina inaad garoonka noo keentid ilaan kudhex jirkaas dadkaas uu ku dhex jiro waxbaa u ziyaada laakiinse ciyaaryahaan aqlaaq lahayn guddoomiyaasha kooxaha ayagana waxaan ku codsanaa ninbay aqlaaq lahayn si doonta kubadda sidii hore waa ka yeelo ay garoonkaas noo keenin waxaa fiirsada duq waxaa fiirsada dhalinyaro waxaa fiirsada gabdho waxaa fiirsada hooyo marka sboortiska looma baahno dagaal iyo qayle iyo looguma talagelin ayagana waxaan ka codsanaa guddoomiyaasha mar labaad mar saddexaad waan ka codsanaa inay akhlaaqda ciyaaryahaan akhlaaqa ay noo keenaan ay soo xulaan markana qaar ka mid ah dhalinyarada magaalada tony johar qaarkoodna tartamayaasha ahaa ayaynu weydiinay aragtidooda ku aadan dadaaladii xooganaa ee la geliyey dabaaldega laba iyo tobanka agosto iyo tartankii soo idlaaday aragtidooda ku aadan guud ahaan barnaamijka dhalinyarada ayaad la socoteen waxaan toddobaadkan guud ahaantiisaba diyaaradda aynu ku saareynay aragtidaha dadweynaha iyo howlihii galay tartankii kubadda cagta ee toddobiyo toban sanjirada iyo xuskii laba iyo tobanka agost anigoo cabdifataan axmed ah ayaa soo saaray barnaamijkooda la socodsiinaya ilaa maa toddobaadka xiga barnaamijkani oo kale aynu ku kulmayno saaxiib yaal isma dhaafna salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu